ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa toddobada bisha safar sannadka kun afar boqoafartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo axada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer falastiin oo galay maalintii saddex boqol iyo tobnaad oo xiriir ah iyo iska hor imaadyo dhex maray kooxaha muqaawamada iyo ciidanka yuhuudda dowladda maraykanka oo qiratay in qaar ka mida ciidamadeeda ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay dalka suuriya jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro khasaare dhaliyey ka geysatay waddamada maali iyo burkina faso ololaha donald trump oo la jabsaday iyadoo trump uu hanjabaad hawada u mariyey dowladda iiraan muslimiinta rohingiya ee ka soo cararaya dhibaatada buudiyiinta oo sii kordhaysa sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxay ku qaymaanayaan quburada weerarka xoogugalka ah ee ciidamada yukrain ku soo qaadeen dalka ruushka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqeymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer falastiin ayaa galay maalintii saddex boqol iyo tobnaad oo xiriira iyadoo ay dhaceen iska hor imaadyo dhex maray kooxaha muqaawamada iyo ciidanka yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan bader
عزف الرصاص بنادى الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wada marinka khaza waxaan maanta oo xadda dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol iyo tobanaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqaymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xookugalle ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo dagaalo lagu jebiyey askarta sahayuuniyadda ciidamada gumaystaha yuhuudda waxa ay duqeyn xoogan oo xagga cidhka ay ka geysteen deegaanka bani sahiil ee magaalada khanyunis waxaana halkaas ku shahiiday dad fara badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale sidoo kale duqeyn xoogan ayay ciidamada gumaystaha yuhuudda ka geysteen guri ku yaala deegaanka cabsaan isla magaalada khanyunis waxaana halkaas ku shahiiday dad fara badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan warbaahinta falastiiniyiinta ayaa waxay soo warinaysaa in ciidamada yuhuudda ay duqeyn xoogan ka geysteen dhismo dabaq ah oo ku yaala magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaas sidoo kale ku baxay dad badan oo rayd ah halka ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan waxay sidaasi la mid ah ciidamada yuhuudda u duqeeyeen dhismo dabaq ah oo ku yaala deegaanka alqaraar ee waqooyiga xerada annuseyraad ee bartamaha marinka khaza madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen waqooyi galbeed magaalada rafax waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah kanaalka alaksa alfadaa'iya waxa uu sidoo kale soo warinayaa in ciidamada yuhuudda ee duqeyn madaafiic loo adeegsaday sidoo kale ka geysteen xerada albureej ee marinka khaza waxaana halkaasi ku dhintay dad shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqaymo kala duwan oo ka dhacay bartamaha marinka khaza saacadii aynu soo dhaafnay waxaa ku shahiiday siddeed iyo toban ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tirabeel ah weeraro kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ku qaadeen qusas shacab ah oo ku dhaqnaa magaalada khaza waxay ku dileen afartan ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawaceen boqol iyo afartan ruux oo kale waxaana sidoo kale jira burbur xoogan oo soo gaaray guryihii ay ku hooyanayeen dadkaasi kumanaan ka tirsan dadka ku soo barakacay magaalada khanyunis ee marinka khaza ayaa waxay bilaabeen iskaga barakacaan magaalada kadib markii ay ciidamada yuhuudda bilaabeen inay duqimo kala duwan ka geystaan magaalada muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaana waxaa laga arkayaa dadka qaar oo lugeynaya iyo kuwa qaar oo ku safraya gaadiidda kooxaha u dooda waxaa loogu yeero xuquuqul insaanka ee taabaxsan qaramada midoobay ayaa waxay sheegeen maalintii shalay oo jimco ahayd ay galbeedka magaalada khanyunis ka baxeen in ka badan lixdan kun oo ruux oo shacab ah kadib markii uu amar ka soo baxay gumaystaha yuhuudda xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha bani'aadinimada ayaana waxauu ka dhawaajiyey in amarkii ugu dambeeyey ee lagu barakicinayo dadka reer khaza uu gumaystaha yuhuudda ka soo baxay maalintii khamiista duqeymaha ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan marinka khaza ayaa waxa uu galay toban bilood oo xidhiidh ah iyadoo ay ciidamada yuhuudda halkaasi ku dileen afartan kun oo ruux oo shacab ah kana kooban dumar carruur iyo waayeelo halka sagaashan iyo laba kun oo kalena ay ku dhaawaceen waxaana weli ka socda marinka khaza duqaymaha ay geysanayaan ciidamada gumaystaha maalin walba waxay dadka ku dhaqan marinka khaza sogootiyaan mid ka mid ah dadka ay jecel yihiin dhinaca kale weerarro xukugalla ayay ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacadaanta galbeed waxaana weeraradaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac magaalooyinka ay ciidamada yuhuuddu weerareen waxaa ka mid ah raamallah jiniin alkhaliil khaliiliyah iyo kuwo kaloo aad u fara badan ciidamada maamulka yuhuuddu waxa ay weerar xoogugalla ku qaadeen xerada alcayn ee dhacda bariga magaalada naabolis iyo sidoo kale laba deegaan oo dhaca magaalada jiniin ee daanta galbeed waxaana la soo warinayaa in weeraradaas ay ciidamada yuhuudda geysteen ay ka dhashadeen khasaare xoogan oo soo gaaray dadkii ku dhaqanaa deegaanada la weeraray ciidamada yuhuudda oo sita gawaari gaashaman ayaa waxay xoog ku soo galeen deegaanka kufrudan ee magaalada jiniin waxayna halkaasi ka geysteen xadgudubyo kala cayn ah oo ay kula kaceen dadka shacabkay halkaasi ku dhaqan iyagoo sidoo kale burburiyey guryo badan oo ay deganaayeen dadka rayidka ah hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaana soo warinaysaa in ciidamada yuhuudday hal ruux ku dhaawaceen xerada alcayn ee magaalada naabolis deegaanka saliitul xaaritiyaha ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku xidheen tiro aad u badan oo shacab ah waxaana ka mid ah dadka halkaasi lagu xidhay wariye ka soo waramaya deegaankaasi ilawareeddo maxalliya ayaana waxay sheegeen in ciidamada yuhuudda ay sidoo kale weerar rasaaseena ka geysteen deegaano iyo tuulooyin ay degan yihiin dad falastiiniyiin ah waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadkii la kulmay weerarkani bahalnimada ah waxay sidoo kale xoog ku galeen ciidamada gumaystaha yuhuudda deegaanka cusuun ee magaalada khaliiliyah iyo deegaanka raamiin ee magaalada jiniin iyo sidoo kale deegaanada khasiira iyo maadaama oo labadooduba dhaca magaalada naabolis waxaana dhammaan deegaanadan dadkii ku dhaqnaa ay kula kaceen ciidanka yuhuudda xadgudubyo kala duwan iyadoo ay jiraan dad darayd ah oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen deegaano dhaca magaalada raamallaha iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen weeraro xukugalla ah si la mid ah weeraradii hore ayayna geysteen khasaare kala duwan iyagoo sidoo kale xoog ku galay ciidamada gumaystaha yuhuudda magaalada albiirah ee daanta galbeed gobod falle kala duwan ayayna kula kiceen dadka deegaanka tan iyo intii uu bilowday dagaalka duufaanul akhsa waxay ciidamada yuhuudda magaalooyinka daanta galbeed ka geysteen xadgudubyo iyo gobod falle kala duwan oo ay kula kiceen dadka rayidka ee ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka daanta galbeed waxaanay wararku sheegayaan in weerarada xukugallada ay ku shahiideen in ka badan lix boqol oo ruux oo shacab ah halkay xabsidooda dulmiga badanna u dhaadhiciyeen in ka badan toban kun oo ruux oo iskugu jira carruur dumar iyo dhallinyaro geesta kale subaxnimadii hore maanta oo xadda waxay ciidamada yuhuudda iyo kooxaha waxayskacaabinta reer falastiin ay ku wada dagaalameen qeybo ka mid ah magaalada naabolis ee daanta galbeed ciidamada muqaawamada ayaana rasaas ooda kaga qaaday gaari ciidan oo ay wateen askar ka tirsan milatariga sahyuuniyadda waxaana ciidamada gumaysta halkaasi lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac ka kooban ilowareedyo falastiiniyiinah ayaa sheegaya in dagaalyahanada waxaiskacaabinta ee walxaha qarxa ku xidheen derbiga u dhexeeya deegaanka cusuun iyo casliyah ee bariga magaalada khaliiliyah iyagoo xuseen rag dhallinyaro ay weerareen guri ay deganaayeen yuhuudda xoogga lagu deegaamiyey deegaanka casliyah waxayna ciidamada yuhuudda xidheen qaar ka mid ah waddooyinka soo gala magaalada khaliiliyah ee daanta galbeed waxay sidoo kale sheegeen dad goobjoogayaal ah in laba wiil oo dhallinyaro ah iyo ciidamada yuhuudda oo iskahorimaadyo xoogan ku dhex maray magaalada naabolis ee daanta galbeed ciidamada muqaawamada waxay sidoo kale weerar dhabagallah u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku socdaalisay magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana weerarkaasi u dhacay sidii loo qorsheeyey ciidamada yuhuudda ayaan la gaarsiiyey khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira halka sidoo kale laga gubay gawaari ay wateen waxay sidoo kale ciidamada muqaawamada dagaal toosa ku qaadeen fariisin ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin deegaanka talla suldaan isla magaalada rafaax ciidamada yuhuudda wuxuu ku galay isbitaalka caafimaadka alendunuusi ayaa waxa ay sheegeen kooxaha muqaawamada inay ku garaaceen gantaalka t b g khasaare aad u xoogan ayaana soo gaaray ciidankii yuhuudda ee halkaasi ku sugnaa waxaana goobtii ku soo degtay diyaarad nooca qumaatiga u kacda waxayna halkaasi ka daabushay askartii dhaawacyada ahaa iyo kuwii goobta ku dhintay sidoo kale weerar qaansi ama shiishaha ay ciidamada muqaawamadu ku dileen askari ka tirsan ciidamada yuhuudda waxaana uu askarigaasi xilligu weerarkani la kulmayey ku sugnaa tuulada suweydah oo ku taala galbeedka deegaanka talla suldaan ee magaalada rafaax goobtaas ayuuna ku quurbaxay askariga gaari cagaf cagaf ah noociisuna yahay d sagaal ayay kooxaha muqaawamadu la beegsadeen gantaarka loo yaqaana alyaasiin boqoliyo shan waxaana halkaasi ku dhintay qaar ka mid a askartii gaadhiga saarnaa halka ay dhaawacmeen kuwo kale iclaamka caskariga ee kooxaha muqaawamada ayaa waxay baahiyeen muuqaal lagu soo bandhigayo dhismo ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ay beegsadeen dagaalyahanada muqaawamada muuqaalka oo soconaya qadar hal daqiiqa iyo shan iyo toban ilbiriqsi ayaana looga boganayaa sida uu u dhacay weerarkii maalintii khamiista ka dhacay deegaanka talla suldaan ee magaalada rafaax kaamirada alkhisaam ayaana waxay soo bandhigaysaa dhismaha ay ku sugnaayeen askarta iyagoo qabarmuug ah kuna jira maalintooda caadiga ah waxaana muuqaalka laga arkayaa labo ka mid ah askarta oo ku sugan guriga dagaalyahanada muqaawamada ayaana waxay la dhacayaan gantaal aad u xoogan waxaana cirkays ku shareerayaa qiic iyo uura madow iyadoo halkaasi ay dhimasho iyo dhaawac ku noqonayaan wixii askar ahi gurigaasi ku sugnaa يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر وفي قسي
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobadaad maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa qirtay in qaar ka mid a ciidamadeedu ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay dalka suuriya war ka soo baxay wasaaradda dagaalka ee maraykanka ayaa lagu sheegay in qaar ka mid a ciidamadeeda iyo kuwo ka socda dowladaha qaybta ka haysbahaysiga maraykanku hogaamiyo ee ka howlgala wadamada suuriya iyo ciraaq ay waxyeelo kasoo gaartay weerar ka dhacay saldhig ku yaala dalka suuriya duqeynta oo loo adeegsaday diyaarad daroonis ah waxaa maalintii shalay lagu qaaday saldhigga ciidamada maraykanka ku leeyihiin gobolka alxakas ee waqooyi bari ee suuriya mas-uul u hadlay wasaaradda dagaalka maraykanka ayaa tilmaamay in ciidamadooda maraykanka iyo kuwa kale ee dhaawacyo fudud kasoo gaareen weerarka laakiin wuu ka gaabsaday inuu sheego tirada rasmiga ah marka laga yimaado waxyeelada gaartay ciidamada maraykanka wuxuu sarkaalka u hadlay wasaaradda dagaalka maraykanka sheegay inay jiraan waxyeelo maadi oo soo gaartay saldhigga duqeynta ka dhacday waa weerarkii labaad oo toddobaad gudihiisa maraykanka ku beegsado wadamada suuriya iyo ciraaq oo ay ciidamo ka joogaan maalintii isniinta ahayd ay ahayd markii weerar sawaarikh loo adeegsaday lagu qaaday saldhigga caynul asad ee ku yaala dalka ciraaq ayna ku dhinteen toddoba askari oo amerikaan ah tiro intaa ka badan ay dhaawacyo garaab ah kasoo gaareen ciidamada xukuumadda washington iyo kuwa kaabaya ee ku sugan wadamada ciraaq iyo suuriya ayaa wajahaya weeraro culus iyagoona baqdin xoogan ka qabaan in mar kale duqeymo ay kusoo qaato kooxda shiicada ah geeska kale nusratul islaam almuslimiin ayaa weeraro khasaaro dhaliyay ka geysatay wadamada maali iyo burkina faso jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa silsilado weeraro ah waxay ka fulisay dalalka maali iyo burkina faso kuwaasoo khasaaro lixaadle lagu gaarsiiyey ciidamada militariga bamako wagaduuga iyo calooshadu shaqaystayaasha fagnar wadada xiriirsa tuulooyinka marja iyo karifoor ee dalka maali waxay ciidamada nusratul islaam almuslimiin weerar kamiin ah u dhigeen ciidamo ka tirsan calowshadu shaqaystayaasha fagnar halkaasna waxaa ka dhashay khasaare gaaray ciidamadaas inkastoo ay aada u qarinayaan waxyeelada rasmiga ah ee ka dhashay weerarka kamiinka ah muuqaalo kookooban oo lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu arkayaa mujaahidiinta oo gacanta ku dhigay gaadiid shaaximan hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam ayaa qoryaasha boobayaasha ee sida darandooriga u dhaca waxay ku dhammaystirayaan qaar ka mid a askarta kanta kon cemdi biisni illah hey yaɗa wa kutul ɓurel tan waɗa on cemdi kiloji sappo e goɗɗum doggiraɗa ɗon ni alhamdulillah tabatiɗo tabatiɗo
tuulo lagu magacaabo kuwa kara oo ka tirsan gobolka moobti ee waddanka maali waxay ciidamada nusratul islaam ku qaadeen weerar culus oo ay ku beegsadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada militariga maali halkaasna waxay mujaahidiinta ku dileen laba askari halka intii soo hartay ay lugta fureen war-saxaafadeed ka soo baxay mu'asasada azalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkaas ay ciidamada mujaahidiinta kusoo furteen saanado hub ah oo kala duwan oo ay ku jiraan gaadiidka dagaalka haddii aan u noqono dalka burkina faso waxay ciidamada nusratul islaam almuslimiin ee ka howlgala waddankaas ay fuliyeen weerar lagu beegsaday militariga dalkaas oo isugu jiray kuwo toos ah iyo kamaa-ino jidgal ah koonfoos iyo sooli oo ka mid ah deegaanada dalka burkina faso ayay ciidamada nusratul islaam weerar ku qaadeen iyagoo dagaalkaasi ku dilay tiro ciidamo ah kuna soo furteen hub iyo saanado militari intaan oo keliya ma ahan waxaa dalalka maali iyo burkina faso ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay weeraro khasaaro dhaliyey iyadoo meelaha qaar ay u suurto gashay nusratul islaam inay ka ciriso ciidankii joogay deegaano dhowr ah oo ka tirsan wadamada maali iyo burkina faso ayaa laga taagay raayadda tawxiidka kadib markii laga ciriyey ciidamadii ku sugnaa muwasasada azalaaqa ayaa faafisay sawiro muujinaya deegaanada ay mujaahidiinta gaareen iyo hubkii kala duwanaa ee ay soo furteen nusratul islaam almuslimiin ayaa ah jamaaco jihaadi ah oo ka howlgasha wadamada saxaraha iyo saaxilka afrika waxayna ay hoos tagtaa urur weynaha jihaadiga ah ee alqaacida ee ka howlgala in badan oo ka mid ah dunida islaamka una xusul duubaya soo celinta khilaafada iyo in wadamada muslimiinta laga xoreeyo gumaysiga shisheeyaha waxayna qaadeen malaaxiim dhowr ah oo afka ciidda lagu geliyay soo duuliyaasha kasoo horjeeda ku dhaqanka shareecada islaamka waayadii ugu dambeeyey jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa isku ballaarisay qaybo badan oo ka mid ah mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika dhinaca kale ololaha doorashada ee donald trump ayaa la jabsaday iyadoona donald trump uu hanjabaad hawada u mariyey dowladda iiraan firaaqa ololaha doorashada ee donald trump madaxweynihii hore ee dalka maraykanka ayaa ku dhawaaqay in la jabsaday qalabyada ay ku shaqeeyaan kooxda taasoo keentay in xoga ku qarsoonaa bannaanka lasoo dhigo kooxo internetka isticmaala ayaa ku guulaystay inay jabsadaan xiriirka gudaha ee firaaqa ololaha doorashada waxaana u suurta gashay inay dhegaystaan codadka iyo sheekooyinka dhex maray kooxda ololaha doorashada ee trump xogaha ay kooxda jabsatay aaladda shaqada ee ololaha trump waxaa ka mid ah macluumaad la xidhiira ninka uu trump u doortay inuu noqdo ku-xigeenkiisa haddii uu ku guulaysto doorashada madaxtinimada ee dalka maraykanka shirkadda microsoft ayaa tilmaamtay in dhinacyo shisheeye oo xiriir la leh dowladda iiraan ay ku guuleysteen inay u dusaan xogaha doorashada ee ololaha trump donald trump wuxuu dhankiisa fariin goondis ah u diray dowladda iiraan oo uu ku eedeeyey inay iyadu ka dambeyso howlgalka lagu jibiyey ololihiisa doorashada wuxuuna sheegay inay iiraan ka shallayn doonto xogaha ay la baxday sida uu hadalka u dhigay cajuuska lagu magacaabo donald trump madaxweynihii hore ee dalka maraykanka ugu dambeyntii waxaa sii kordhay muslimiinta ruhingi ah ee kasoo cararaya dhibaatooyinka buudiyiinta dalka bangaladesh oo deris la ah mayanmar waxaa soo gaaray boqolaal muslimiin ah oo kasoo cararay dhibaatooyinka ay kala kulmayaan buudiyiinta ku nool dalka barma toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa dalka bangaladesh soo gaaray boqolaal ruux oo kasoo cararay gobolka raqiin halkaas oo ah meelaha ugu badan ee lagu dhibaataynayo muslimiinta hay-adda lagu magacaabo dhakhaatiirtan xuduudda lahayn ayaa shaaciyey in xuduudda bangaladesh iyo barma ay ku qaabileen dad badan oo qaba dhaawacyo kasoo gaaray dagaalada ka socda waddanka barma dadka dhaawacyada qaba ay daaweeyeen maalmihii lasoo dhaafay ay sheegeen in tiradooda ay kor u dhaafayso soddon ruux ayna dhaawacyadu ahaayeen kuwo kala heer ah buudiska dabcabudka ah ee ku nool dalka barma ayaa dhibaatooyin xargaha goostay ku haya muslimiinta mustadacafiinta ah ee barma kuwaasoo dantu badday inay ka cararaan dalkooda iyagoona soo dhoweyn wanaagsan ka helayaan wadamada muslimiinta ah ee dariska yihiin sida bangaladesh buudiyiinta ayaa ah dadka ardan dhaqan iyo diin toona waxayna kumanaan sano dhibaataynayaan ehelkeyna muslimiinta ah ee ku nool barma kuwaas oo la kulmaya dhibaatooyin isbiirsaday sida tacadiyo ka baxsan bani-aadanimada dilal bareer ah iyo kufsigaan xaddiga lahayn ee ka dhanka ah dumarka dhowrsoon ee muslimaadka buudiyiinta ayaa doonaya in muslimiinta ay ka saaraan diintooda suuban ee islaamka allah mahadi muslimiinta baarma ayaa sheegay in aysan wax gargortan ah ka geli doonin diinta islaamka buudiyiinta ayaa ilaa iyo haatan gumaadaya muslimiinta iyagoona wax weliba oo tacadiyaad ah kula kacaya dadka muslimiinta ee mustadacafiinta ah intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ah alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxay ku qaymanayaan khubarada weerarka xoogugalka ah ee ciidamada yukrain ay ku qaadeen dalka ruushka waxaana warbixinta soo jeedinaya maxamed daahir calasow su'aalo badan ayuu dhaliyey weerarkii weynaa ee dhulka ahaa ay ciidamada yukrain ku qaadeen gobolka koorseeg ee dalka raashka horaantii toddobaadkii lasoo dhaafay kaasoo dhaliyay khasaare baaxad leh oo gaaray ciidamada ruushka iyo shacabkooda halkaasi ku noolaa inkastoo labada dhinac ay aad ugu kala duwan yihiin ka warbixinta khasaaraha rasmiga ah su'aalaha ugu badan ayaa la iska weydiinayaa xeeladda u suurtagelisay dowladda yukrain inay qaaddo weerarka nuucan ah kaalinta uu weerarkan ku leeyahay hubka uu reer galbeedku siiyo xukuumadda kiyef xoogaha sirdoonka ee yukrain ay heshay si ay u fuliso weerarkan iyo waxa dhaliyey in ciidamada ruushka ee difaacyada kaga jiray gobolkaasi ay ku guulaysan kari waayaan fashilinta weerarka culus ee lagu soo qaaday waxay su'aalahan oo idil imaanayaan iyadoo weli dagaalada ay ka socdaan gobolka xilli xaalad deg deg ah looga dhawaaqay gobolka taliyaha guud ee ciidamada ruushkana uu madaxweynaha dalkaasi faladamiir putin gaarsiiyey macluumad tilmaamaysa inay ku guulaysteen dilka ugu yaraan boqol askari oo ka mid ah kun askari oo dowladda yukrain ay ku soo weerartay gobolka korseeg butin oo lama filaan ku ahaa weerarkan waxa uu hadalkii ugu horeeya ee uu ku tacliiqinayay dagaalka lagu soo qaaday ku sheegay in weerarkan uu yahay daandaansi aad u baaxad weyn ciidamada yukrain ee weerarka qaaday ayaana adeegsanayay dhammaan nuucyada kala duwan ee hubka sida sawaariikhda waxaana si isku mid ah ay u beegsadeen dadweynaha iyo xarumaha dowladda qaramada midoobay waxa ay si lama filaan ah uga hadashay weerarkan iyadoona dhaliishay tallaabada ay qaaday xukuumadda yukrain farxaan oo ah ku-xigeenka afhayeenka qaramada midoobay ayaa tilmaamay in tallaabooyinka nuucan ah ay sii kordhinayaan halista ah in dagaalku uu baaho isagoona ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo dagaalka xaaladdana la dejiyo tan iyo markii uu bilowday dagaalka yukrain febraayo labada kun laba iyo labaatanka ah wuxuu weerarka lagu qaaday korseeg ka dhigan yahay kii ugu xoogganaa uguna dhiigadaadashada badnaa ee ka dhaca gudaha dalka ruushka gobolka uu weerarka ka dhacay ayaana shan boqol iyo soddon kilomitir u jir ah magaalada moscow ee caasimadda dalka ruushka roland bijamof oo ah qabiir istaraatiijiyadeed ayaa aaminsan in waxa la filayo ay ahayd in weerar nuucan oo kale ah ay soo qaadaan ciidamada yukrain si gaar ah iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ciidamada ruushka isku fidinayeen deegaanada ay ka joogaan dalka yukrain laakiin waxa uu tilmaamay in qaab socodka weerarka uu yahay mid gaabis ku socda bejamof waxa uu rumaysan yahay in xukuumadda kiyef ay ku khasbanaatay fulinta weerar baaxaddan leh ayna taakulada iyo kormeeridda guud ee duulaankan lahaayeen dowlado qaybka ah ururka nayto laakiin uusan magacaabin waxa uu intaa ku daray qabiirkan ka faalooda arrimaha istaraatiijiyada ah in markii ugu horraysay ay tahay tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka ah oo ay ciidamo reer galbeed ah gudaha u galaan dalka ruushka si dadban ha ahaatee taasuu uu kala jeedo in ciidamada weerarka qaaday aanay ahayn reer galbeed balse fikirka duulaanka iyo qorshihiisu leeyihiin dowladaha reer galbeedka taasina ay albaabada u furayso suurtagalnimada inay dhici karaan weeraro aargudasho ah oo ay qaado dowladda ruushka roland bijamuf waxa uu intaa ku daray in hadda xaalad cakirnaan ah ay ka jirto dhufaysyada dagaalka ay isku hor fadhiyaan ciidamada ruushka iyo kuwa yukrain saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ruushkana ay la kulmayaan dhaleecayn xooggan oo uga imaanaysa hoggaanka sare taasoo suurtagal ka dhigi karta in saraakiisha qaar xabsiga la dhigo ama xilalka laga qaado marka laga hadlayo waxyaabaha suurtageliya weerarka yukrain ee ka dhacay gudaha ruushka waxaa ka mid ah in ciidamada ilaalada xuduudaha ee ruushka aanay haysanin hub culus ee madaafiicda ah haddii aanay dhici lahayn diyaaradaha dagaalka ee hawada oo weerarka soo fargeliyeyna ay natiijada ka dhalata weerarka yukrain ahaan lahayd mid intaa ka sii halis badan sidaasi waxaa ku doodaya xubno ka tirsan dowladda ruushka oo horey u soo jeediyey in ciidamada ilaalada xuduudda la siiyo hub ka casirsan kan ay hadda adeegsadaan saraakiisha ciidamada ruushka ayaa sida muuqata waxaanay horey uga fikirin suurtagalnimada weerar baaxad leh oo ay soo qaadaan ciidamada yukrain weerarka ayaana waxaa barbar socday in tashwiish lagu furay dhammaan qalabyada isgaarsiineed ay isticmaalaan ciidamada ruushka taasoo ah astaan kale oo muujinaysa in dowlado awood leh oo reer galbeed ah ay ka qayb qaateen abaabulka weerarka marka laga hadlayo hadafka rasmiga ah ee weerarka ciidamada yukrain waxay qubarada ruushka ah tilmaamayaan in ay suurtagal tahay inay doonayeen la wareegitaanka xarun ku shaqaysa tamarta nuukleerka oo ku taala magaalada korta shaatuuf ee gobolka korseg si ay ugu suurto gasho inay ku gorgortamaan oo ugu yaraan ciidamada ruushka uga baxaan warshadda zabaruuja oo ay horay ula wareegeen waana arrin halis gelinaysa qaabdhismeedka ee maamul iyo deegaan ee dalka ruushka fanaaqayo militari oo lagu magacaabo faktor ayaa dhankiisa tilmaamaya in wax badan oo micno ah aanu lahayn duulaanka yukrain ay ku qaaday gudaha ruushka aadna uu isku weydiinayo waxa ku riixay xukuumadda kiyef in ciidamo intaa la-eg iyo saanado militari oo ballaaran ay ku khasaariso duulaankan sida uu warka u dhigay wuxuu sheegay in waxa ugu badan ee ku riixay xukuumadda kiyef inay qaado tallaabadan ay tahay mid ay ku doonayso inay isaga khafiifiso cadaadiska militari ay haystay waayadii u dambaysay si gaar ah ciidamada ruushka oo isku ballaariyey dhul hor leh oo dhaca gudaha yukrain marka laga hadlayo ahdaafta duulaanka yukrain ee ruushka ah waxaa kaloo suurtagal ah in xukuumadda kiyef ay doonayso inay cadaadis ku saarto qulqulka shidaalka ruushka ee gaaraya yurub qaybaheeda kale kiyef ayaa doonaysa in si isku mid ah ay cadaadis u saarto ruushka iyo dowladaha reer yurub oo qaarkood weli xiriir dadban la leh xukuumadda moscow si ugu dambayntii ay u timaado aragti gorgortan oo labada dhinacba uu mid kasta ku xaqiijin karo wax ka mid a hadafkiisa ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي الأسرار عرفت الله